guddiga arrimaha dibadda shalay iyo maantaba wuxuu lahaa kulan uu uga baaraandegayay xog fara badan ee gudaha iyo dibadda uu markaa uu helay oo markaa ka doodayay islamarkaana ay eegayeen hanaanka wasaaradda arrimaha dibadda xilligan ay wajahayso ay wajahayso siyaasadda maaragtay dibadda iyo waxyaabo fara badan dhaliilo maaragtay jira iyo isqabqabsi marka loo fiiriyo safaaradaha dibadda ka taagnaa ayaa haddana waxaa xog ogaal maaragtay guddiga uu noqday in magacaabis safiirado xukuumaddu ay ku howlan tahay oo aanan loo marin waddadii saxda ahaa ee sharciga sida uu qabay la hareer marayo kaana markaa guddigaasi oo walaac ka muujinayay ayaa shalay iyo maanta wadatashi uu arrintaa ka yeeshay isagoo isu guddoominayay guddoomiyaha guddiga mudan cabdiqaadir cali xusadleh iyo markaasna ay kasoo wada qeyb galeen xubno maaragtay ka tirsan guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga marka doodeer kadib iyo falanqeyn ayaa warmurtiyeedka maanta soo baxay ayuu maaragtay taabanayay qodobo arrimahaasi khuseeya si arrimaha maaragtay waxna looga qaban lahaa wixii khaladaad ee meesha ee guddiga uu asaga iskusayna loo sixi lahaa
waa gartay marka hadda war-saxaafadeedka aad soo saarteen oo horteeda yaallo waxaa iga muuqda in aad dhaliisheen habka ay wasaaradda u magacawday ama isugu dubiriday xubnaha safiirada soomaaliyeed ah guddigana lagalama tashan ayaad ku xuseen war-saxaafadeedka sidee markaa dhaqangal ku noqon karaan haddii aan idinku aadan warbixin ku dirsan ama aadan talada wax ku lahayn
waa mahadsan tahay saraxatan beryahanba waxaa caado noqotay in aan laisku ixtiraamin shaqada dawladda islamarkaasna aan lagu tixgelinin matalaada maaragtay iyo mas-uuliyadda wadareed ama qofeed hadba maaragtay sidii la doono in laiskaga maamusho ayaa caada waxay noqotay hay-adaha dastuuriga dadka markaasi madaxda inta fara badan haladaadkaasi iyaga ay yihiin kuwa salka ku haya wixii ay rabaan maaragtay iska sameeya sharci sharci daroba maaragtay inay ku magacaabaan maaragtay jegooyin ama dalacaadyo ay ku bixiyaan ayagoo aanan u eegin xaqsoor ama cadaalad ayagoo aanan dhawrin nidaamkii ee soomaali ay ku heshiisay ee awoqeybsigeedii oo dadka soomaaliyeed isu dheeli tiran oo muwaadiniinta xuquuqdoodii maaragtay ee iyaga siman in loo helo ayagoonan u aabayeelaynin hadba si jaadxaar rogan oo markaasi in badan ay kusoo socotay qaab dhismeedka dawladda oo haddaad eegtid haddii ay tahay xataa xukuumadda dadka ee maanta ee xafiisyada agaasimayaasha guud ee iyaga aanan ka marnay ayaa haddana wixii loo baahnaa ee quruxda dawladnimo iyo siyaasadda ee dibadda ee laga akhrisan lahaa sawir fiican ayaa waxay noqotay in yaacay iyo habkan iyo qaab maaragtay aanan u cuntamin qaabkii dadkii materi lahaa siyaasadda maaragtay dawladda ee arrimaha dibadda ee laga dheehan karo waxa ay tahay maaragtay soomaaliya maaragtay muuqaal ahaan iyo maqal ahaanba yna waxay dhacday in aanan loo kala fiirsan ee hadba ninkii la jeclaado ee sidii markaasi soo dhawin karo in lagu siiyo qaab meerita aada moodid iyadoo aanan laisku xaqdhawrin cadaalad darana maaragtay ee salka inta fara badan ay ku hayso taana maaragtay annaga wax badan ee ay keentay inay dadka soomaaliyeed ay u arkaan inaanan jirin miisaan dawladdu ee markaasi ayada lagu maarta cabiri karo ama xiriir kenya xataa ay dhaawacday dad badan oo maanta ay filayeen dibadda maaragtay in beryahan dambe inay siyaasaddeena soo roonaanayso laakiin dabarjab ay nagu noqotay hadda tii ugu dambaysay markii loo diiday dawladda soomaaliya inay kamid noqoto barwaaqo sooranka bariga africa ee loo ogolaaday koonfur sudan oo darac soo gashay maaragtay maaragtay ururka midooda africa iyo bariga africa isla markaasna weliba aan siyaasad ahaan iyo deganaansha ahaan marka loo fiiriyo soomaaliya ka hooseysa